bismillahi raxmaan iraxiim halkaas runtii khasaara ka dhacay geerida iyagu dadka ay u geysteen ilaa toban iyo ruux bay maaratay ay dileen dhaawacuna waa badan yahay halkaas markaa nabaddiidku way soo galeen dadka shacbiga ah oo caruuraha iyo dumarka u badan ayayna aad u waxyeeleeyeen haatanna waa deegaanka waa lagala wareegay oo waxaa ku baxay ciidamo badan oo ciidamada sida kumandoos u tababaran danab iyo ciidamo galmudug iyo dadka deegaanku aad u abaabulan marka dhibkooduna waxa weeyaan dee gaalmo iyo wax noocaas oo aysan dadkana u abdabeyn qofka naftuma ku jirtaa ay dadka u xabadaynayaan ayaa khasaaraha badisay haatan laakiin xaaladdu way degan tahay ayaguna way way ka baxeen meesha way ka dhunteen waa gartay bal waxaad marka hore wax nooga sheegtaa dadka deegaanka iyo si ay isaga difaaceen weerarkaas
run ahaantii dadka deegaanku aad way digtoonaayeen aadna way iskaga difaaceen intii tabartooda ah dagaalkana dagaal kalea ka horreeyey aad bay u abaabulaayeen nimankaanu marka sida aad la socotiin oo aad badanaaba ay dagaalka u galaan waxa weye ku dhufoo ka dhaqaaq iyo gaadmooyin iyo wax noocaasa laakiin dad halkaasi joogay marka loo eego tiradooda yaraa hubkoodoo yaraa iyo siday isku difaaceen waxaa la odhan karaa waxay ahaayeen dad aad adag oo maaragtay run ahaantii haddii aysan aad isku difaaci lahayn geerida iyo khasaaro intaa oo ka badnaan lahaayeen aad bayna u dadaaleen runtii shacbiga halkaas deganaa naftuu hornimona waa wa waa muujiyeen intii dhibaatana allahu naxariistaan leenahay intii difaacdana geesiyaal maaragtay taarikhdu qorayso weeye runtii halkaas waxay ka muujiyeen kala adayg iyo difaac adag
yaa wax soo weeraray ma shabaabaa weeraray mise dadka deegaankaa weeraray
shabaab baa wax soo weeraray dadka deegaanka waxay la daala dhacayaan xilliga jilaalka xagaaga oo haatan aada u daran deegaankaas oo aad xagga biyaha ka liita iyo maxaan ku raa xilliga jilaalku aada loogu jiro dadku ay ku mashquulsan yihiin maareynta noloshooda miyiga iyo iyo magaalada isku xidhana marka ayaguna taasi ka faa'iidaysanayeen dagaal kafool kafoolana mahayn dagaal gaadma ah oo maaragtay wuxuu ahaa dadka gaadeen waxay caadada u leeyihiin marka waxay rabtaba ha noqotee waa loo babac dhigay runtii waana la iska dhiciyaa la odhan karaa nimanka halkaasi qorshe ay u yimaadeen
dhaliil baa loo jeedinayaa maamulka galmudug oo laleeyahay deg deg maxaan ku idhahdaa gurmad ugumaysan dirin deegaanka jawaabtaada runtii deegaanku waxa weeyaan waa deegaan aada u fog oo maaragtay ay ka fog yihiin magaalooyinka waaweyn iyo meelaha waxyaaliin maamulkana dee waad iska ogtahay xagga tabarta ayaa maaragtay aan aada u xoogganayn laakiin wax hagarayna ma jirin wax oo maaragtay lala daana ma jirin afaf badan baa looga soo baxay oo gaalkacyaa laga baxay oo dhinaca hobyaa laga yimid oo dhinacaas wasiil baa laga yimid dhinaca dhuusawreeb baa laga baxay ceedadan marka ciidamo iyo dagaal jiitame wax badan socday dagaal gaadmaa ay dadka ku sameeyeen buu ahaa dawladduna aad bay arrintaas ugu gudmartay hadday ciidan noqon lahayd hadday daawo noqon lahayd oo wasaaradda caafimaadka iyo markiiba markii la wargeliyey sida waxu dhaceen isla subaxnimadii waa la gurmaday ilaa haatana is-abaabulka iyo gurmadka iyo diyaargarowga arrintaas in aysan soona noqon si fiicanna wax looga qabto dawladdu waa wadaa marka arrintaasi waxa weeye arrimo sidaa u socda ee haddee waxa weeye dhaliiluhuna anagu dhaliil diimayno dhaliiluhu hadde waay waxbay saxaan laakiin ama hakrashaha noqoto ama daahidano midna arrintaasi waxba kama jiraan sida ugu dhaqsiyaha badan oo ugu muhiimsan ayaan waxa haynay meesha u geynay xoog iyo xoolaba waayahay waxaa la sheegayaa maanta inay shabaab soo weerareen oo ay soo galeen deegaan la yidhaahdo cada kibir oo ku yaala isla gobolka galguduud bal arrintaa ka hadal
wallahi waxa weeyaan maalmahan ku dhufo ka dhaqaaqdoodu waa badan tahay oo hadba meel baa laga soo sheegayaa sida ay wararku ay u dhigayaan maahan niman aan adigu aan number yar ahaa meel magaaladaas u dhow lagu arkay ilaaladii halkaa joogtay ayaga isxabadaya kabacdina waa waa la baacsado waa carareen marka deegaanadaas ay hadba ka soo baxayaan ayay markay meel laba xabadood ka ridaanba waxay sheegayaan waa la qabsaday waa qabsanay xaggaa marka aagana marka haatan waxaa jooga ciidamo aada u xoogan oo maarata aysan u babacdhigi karin marka un waa aad bay noo dhiirigeliyeen maahane wax oo qabsasho iyo wax noocaasi mashmiyadi